إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ramadaan mubaarak dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada saaka ee aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah shil khasaare dhaliya ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah waqooyiga soomaaliya duufaan saamaysay qoysas badan ayaa ku dhufatay xaafado ka tirsan magaalada hargeysa ee waqooyiga soomaaliya ururka midowda afrika ayaa taageero maaliyadeed u raadinaya ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya warka waxaad ku maqli doontaan xalaqada labaatanaad ee taxanaha taamulaadka suuradaha nuur el xujuraad oo uu jeediyey sheekh khaalid baadarfi taas oo ah xalaqadii ugu dambeysay ee taxanaha warka dibadda dhegaystayaal saakay waxaad ku maqli doontaan ciidamada ammaanka ee suuriya ayaa gacanta ku dhigay unugyo ka tirsan ururka xisbullah intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii gudoor korona ee warka subax ee warbaahinta islaamiga alfurqaan haatanna u diyaargarooba iyagoo faahfaahsan
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo jimcaha taariikhda hijiriyada ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha barakeysan ee ramadaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waafaqsan siddeed iyo labaatanka bisha maarso sannada laba kun shan iyo labaatanka kusoo dhowaada dhegaystayaal warkii oo fidsan shil khasaare dhaliya ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah waqooyiga soomaaliya maalintii shalay shil gaari oo geystay khasaarooyin kala duwan waxa uu ka dhacay waddada u dhexaysa magaalooyinka togwajaale iyo kalabayr oo ka tirsan waqooyiga soomaaliya wararka ayaa intaa ku daraya in shilka uu yimid ka gadaal markii ay isku dhaceen gaari booyaddah iyo mootobajaaj inta la xaqiijiyey laba qof ayaa ku dhintay shilkan halka ay ku dhaawacmeen laba kale sida uu ku warramay agaasimaha cisbitaalka magaalada wajaale abaaro labadii iyo soddon daqiiqo waxaa cusbitaalka guud ee degmada togojaale la soo gaadhsiiyey afar qof oo ku waxyeeloobay shil ka dhacay inta udhexaysa wajaale iyo kalabaydh shilkaa waxaa ku waxyeeloobay afar qof laba qof oo iyagoo meyda cusbitaalka la soo gaadhsiiyey iyo laba qof oo dhaawacyo culus ahaa kadib markii loo sameeyey adeegii degdega ahaa ee ugu horeeyey labada qof ee dhaawaca waxaa loo gudbiyey cusbitaalka guud ee hargeysa halka aanu labadii qof ee meydkii weli cusbitaalkeenna ay yaalaan maahan markii ugu horreysay oo shilcaankaana oo ka dhaca waqooyiga soomaaliya waxaana marar kala duwan ku dhintay dad aad u fara badan oo carruur iyo haween ay ku jiraan duufaan saamaysay qoysas badan ayaa ku dhufatay xaafado ka tirsan magaalada hargeysa ee waqooyiga soomaaliya faahfaahin kuwaadan warkan waxaa inoo ambaqaadaya waryaheena cadnaan xaaji muxsin in ka badan boqol iyo konton qoys oo ka mid ah qoysaska ku dhaqan xaafada dabla taagay ee magaalada hargeysa ayaa waxaa saameyn xoogan ku yeeshay duufaan ku dhufatay xaafadaas tiro dad ah ayaa lasoo warinayaa inay dhaawacyo ka soo gaareen duufaanta halka ay ku burbureen guryo badan waxaana dadka ugu badan ee ay dhibaatadani saamaysay ay yihiin kuwa danyar ah kuwaasoo tilmaamay inuusan jirin maamul u soo gurmaday magacayga waxa la yahay fardows caali masiibada nagu dhacday anigu waxaan joogay duufaankii sagal bergii dhacday xeebta ku dhacday xeebtaa ka mid ah dadka xeebtaa ku dhacday tu la mid ah ayaa nagu dhacday gurigaasaan ku jiray anigu gurigii markuu sidaa u wada daroimas ee ay wada yaaceen baan war yaaca yaaca waxaan ku dhi duufaankii sagal oo kale u banheelo ilaahay nugu siray oo caruurtii dadkii jiingadihii oo duulaya boqol iyo kontonkaa laga soo qabtay waxaa laga qabtay biriishka qaar laga arkay iyagoo yaalla masiibo aan boqol iyo konton reer ayaa caruur dad waaweyn dad curyaana dad indhala intiiba saamaysay wax dawlad oo aan aragnina ma jirto cid wax ku noqota waa in dakhro weeyaan dhibaato badan kumay noqon wax dakhramay wax nacamtii dhaawac lugaha ka gaadheen wax adigu ma jirto wax u go'ay ma jirto wax u go'ay baan jirin dadkaasi waxay karsadaan ma haystaan waxay huwadaan ma haystaan waxay cunaan wax walba way ka qoysay waa kuwaas iyagoo madhan oo madoobay ka baxeen duufaantaasi halkaa markay ka soo guuxaysay geesta bari roobkuna ka soo socday wuu guuxaayay huwada koo haya oo dabayl iyo biyaa ayuuna soo galay markuuna soo galay maradho gudahood markuuna hayayna wax taaganba dhulku muu lahayn dadkii guryahan gelaayey waxaa laga guray halkaa jaajuurkaa hoostiisaa laga guray carruurtii iyo dumarkii tii gurigaa ku xigta lahayd habeenkii habeenkii ku xigay bay busho halkaas guri halkan aanu dhignay weli wax alaaliya wax gacan dawladeed iyo gacan shicibtana wax noo yimi ma hayno ilaahay dee amuurtan u geystay unbay damacsuun yihiin dadku haddana hawl weyn baa ka dhacday ilaa boqol iyo konton qoys meelaha way ku burbureen siday dadku u kala liitaan qaar baa macaamaha soo waayey waa indhahaga waad ku aragtay marka cid allaale cid noo timi ma jirto ma ahan markii ugu horreysay oo duufaano caynkaan ah ay ku dhuftaan magaalada hargeysa iyadoo bulshada marar badan eedeymo kala duwan u soo jeediyeen maamulka la baxay somalilan inuusan garb istaag u muujinayn marka ay la kulmaan musiibooyinkan oo kale ururka midowda afrika ayaa taageero maaliyadeed u raadinaya ciidamada shisheeye ee duulaanka ku jooga soomaaliya waa kan farxaan cali cabdilaahi oo warkaan inoo akhrinaya madaxa ururka midowda afrika maxamuud cali yuusuf ayaa baaq hor leh u diray hay-adda qaramada midoobay wuxuuna ka hadlay dhaqaale xumida haysta duulaanka fadhiidka noqday isagoo u n-ka beerlaxowsaday danaha ay ka leedahay soomaaliya wuxuu muujiyey in walaac uu ka qabo in sheedda kore laga eego meel cidlana looga dhaqaaqo haddii uu taageero joogto heli waayana duulaankan uu ciribtiisa dambe fashil ku soo idlaan doono waxaan horay kulan ula yeeshay madaxda adis ababa iyo qaar ka mid ah saaxiibadayada si aan soomaaliya loo dayacin soomaaliya waxay weli tahay danaha beesha caalamka ayuu yidhi yuusuf dhowaan shir ay yeesheen isaga iyo xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka ayuu hadalkiisa ku adkeeyey ballanqaadkiisa la shaqaynta shisheeyaha ku sugan dalka isagoo carabka ku adkeeyey in howlgalka loogu yeero osom uu fashil ku jiro islamarkaana marxalad adag oo kala guur ah ku dhow yahay waxaan u baahanahay ballanqaad waxaan u baahanahay ka go'naansho taageerada beesha caalamka ayaan u baahanahay ayuu hadalkiisa sii raaciyey isagoo sii hadlayey dhanka kale madaxa waxa ay ugu yeeraan howlgalka osom ayaa mar sii horaysay sidan oo kale ku baaqay in soomaaliya taageero caalami ah la siiyo beesha caalamkuna mas-uuliyad ka saaran tahay inay ku taageeraan hub rasaas iyo aqoon xirfadeed si loogula dagaalo mujaahidiinta al-shabaab oo waayadii u dambeysay si carcar leh u waday weerarada ka dhanka ah dowladda federaalka iyo shisheeyaha horarka ku ah dadka soomaaliyeed iyo khayraadka ku jira dhulkooda si kastaba dadka la socda siyaasadda soomaaliya ayaa sheegaya in taageerada dhaqaale iyo midka ciidan ee dowladaha shisheeye ku deeqeen dowladda federaalk ee soomaaliya ayaan ilaa hadda waxba ku soo kordhin xiisadda dagaal ee ka alowsan mandiqadda ka oo u dhexeeya shabaabulmujaahidiin iyo dowladda federaalka iyagoo xusay in xasan sababta uu turkiga hadda u aadayna tahay gargaar ciidan iyo taakula hub uu ka doonayo dhiggiisa rajab tayib ordogan maadaama ciidankii iyo saanaddii militari ee ay horay u siiyeen shisheeyuhu ku la'deen dagaalka ay kula jiraan mujaahidiinta al-shabaab
markana waxaad ku soo dhowaataan xalqada labaatanaad ee taxanaha taamulaadka suuradaha nuuri al xujuraad oo uu jeediyey sheekh khaalid baadarfi alle hawr axmedeed taas oo ah xalqadii ugu dambeysay ee taxnaha waxaana turjumada duruustan halkan ka soo jeedinaya walaalkeena maxamed cali aadan
أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
تأملات في سورتي النور والحجرات
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى نكمل تأملاتنا في سورة الحجرات وفي درسنا هذا سنتأمل في قول الله سبحانه وتعالى waxaan sii dhammaystiraynaa ta'amulaadka aan ku sameynaynay suurat alxujuraat darsigan waxaan isku dultaagi doonnaa hadalka allah subxaanahu wa tacaala ee ah يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين قال الطبري رحمه الله imaamu dabari raximahullah wuxuu yidhi allah wuxuu ku leeyahay nebigiisa muxamed sala allahu calayhi wasalam waxay reerbaadiyaashan kugu madna sheeganayaan maxamedow inay islaameen ee waxaad ku tidhaahdaa ha iigu madna sheeganina islaamnimadiinna alle ayaaba idinku madna sheeganaya inuu idinku hanuuniyey iimaanka oo uu idin waafajiyey inaad alle iyo rasuulkiisa rumayseen waaba haddii ay dhab idinka tahay hadalkiinna ah iimaanka marka allaah ayaaba idinku manna sheeganaya inuu idin waafajiyey hanuunka ee ha igu gallad sheeganina islaamnimadiina ibnu kathiir raximahullaah wuxuu leeyahay alle wuxuu yidhi waxay kugu manna sheeganayaan inay islaameen yacnii waxaa loola jeedaa dadkii acraabta ahaa ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam ugu manna sheegtay inay islaameen oo ay isaga raaceen una hiiliyeen marka alle wuxuu leeyahay waxba ha manna sheeganina waxtarka islaamnimada idinka unbaa dheefsanaya ama alle ayayba galladi u sugnaatay oo idin haleeshiiyey iimaanka haddiiba ay dhab idinka tahay sheegashadiinna aayaddan waxay inkiraysaa kuwa ku manna sheegta islaamnimadooda iyo daacada ay siiyeen rasuulka sala allahu calayhi wasalam sababtuna waxay tahay waxay ku manna sheeganayaan arrin aanay iyagu gacanta ku haynin oo aanay wax fadli ah ku lahayn oo aan ka ahayn inuu yahay fadliga allah subxaanahu wa tacaala oo waa alle cidda ku waafajisay iimaanka marka marnaba ma habboona in qofka muslimka ah haddii uu alle waafajiyey mid ka mida daacaadka uu alle ugu manna sheegto daacadaas maxaa yeelay isagu waxba ma samayn karin haddii aanu alle waafajin lahayn marka ma wanaagsano qofka muslimka ah haddii uu alle waafajiyo daaco ka mida daacaadka inuu dhaho wallaahi waxaas iyo waxaas ayaan sameeyaa meel hebel ayaan ka dhacay jihaadkan iyo cibaadadan waxaan ku jiraa wakhti dheer iyo wixii la mid ah marka uu saas leeyahay yuu ku manna sheeganayaa ma allihii waafajiyey daacadan maadaama uu allaah yahay cidda addoonka waafajisa daacada waxaa waajib ku ah qofka inuusan u arkin inuu ka sarreeyo walaalihiisa ama uu ka fadli badan yahay haddii aanu alle ahaan lahayn ma awoodi lahayn inuu cibaadadaas sameeyo marka waxaa laga doonayaa inuu isdhuldhigo oo uu alle uga mahadiyo fadligaas wakhtigii nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa waxaa dhacay in saxaabiga sacad ibnu abi waqaas radiallaahu canhu uu isku arkay inuu ka fadli badan yahay mu'miniinta markaas buu nebiga sala allahu calayhi wasalam yidhi ma waxaa la idinkugu hilinayaa oo la idinku arsaaqayaa ilaa ducafadiina mooye annisaa'i wuxuu wariyaa siyaado uu leeyahay xadiidka oo ah ma waxaa la idinkugu hilinayaa oo la idinku arsaaqayaa ilaa soonka salaadda iyo ducada kuwiinna taagta daran mooye anaguna waxaa habboon haddii uu allaahna waafajiyey cibaadada jihaadka dacwada cilmiga sharciga iyo daaco weliba inaan isku arkin inaan ka fadli badannahay walaalaheenna muslimiinta bal waa inaan isdhuldhignaa oo aan garabka u raaricinaa oo aan ugu yeernaa waxa uu allena waafajiyey sidaas ayaan ku noqonaynaa kuwa ku shukriyey nicmada uu alle u galay almuhallab wuxuu leeyahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam hadalka uu ku yidhi sacad wuxuu ahaa mid uu ku dhiiragelinayey tawaaduca iyo in kibirka iyo isqaadqaadka looga fogeeyo quluubta mu'miniinta qofkii marka mujaahid ah ama kaalin ku leh cilmiga iyo dacwada allaah oo waqti ku jiray cibaadaadkaas waa inuu alle uga mahadceliyaa cibaadaadkaas oo aanu cidna ugu manna sheeganin inuu ka soo horreeyey sabqina ku leeyahay daacaadkan waana inuusan saabiqadiisa ka sheegin fadhi weliba isagoo naftiisa dadka baraya una sheegaya shaqooyinka uu hortood qabtay oo uusan ku doodin gara fadligayga isii xaqayga yacnii dadka qaar baa waxay dhahaan anigu waxaas iyo waxaas ayaan soo sameeyey shaqadan waxaa ku jira intaasoo sano ee i garo fadligayga oo isii makaanada aan mudanahay hadallada noocaas ah ma ahan wax wanaagsan qofka wax la mida waxaasi ay ka dhaceen waxaa wanaagsan inuu dib isugu laabto oo uu u cabsado camalkiisa hana ka digtoonaada in daacaadkaas uu ku raadsado keliya inay dadku ka sheekeeyaan wuxuu rabo ay siiyaan oo la ixtiraamo majaalistana lagu hormariyo keliya had iyo goor hadalka rasuulka sala allahu calayhi wasalam aan maanka ku hayno si aan u cusboonaysiinno niyadda oo aan alle khaalis uga dhigno acmaasheenna nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi dadka ugu horreeya ee la xukumo maalinta qiyaamaha waxaa ku jira nin shahiiday markaas baa la qirsiinayaa nicmadii uu alle u galay isaguna wuu ka garaabayaa markaas baa la leeyahay maxaad ku soo samaysay nicmadii aan kuu galay markaas buu leeyahay dartaada ayaan allow u soo dagaalamay ilaa aan ka soo shahiido markaas baa lagu leeyahay been ayaad sheegtay waxaad u soo dagaalantay in lagu yidhaahdo hebel waa geesi waana lagu soo yidhi kadib waxaa la amrayaa in naarta lagu tuuro waxaa kaloo la keenayaa nin qur-aanka soo bartay dadkana baray markaas ayaa nicamtii loo galay la qirsiinayaa isaguna wuu ka garaabayaa markaas baa lagu leeyahay oo waayahi maxaad ku samaysay markaas buu leeyahay dartaada ayaan u bartay qur-aanka dadkana u baray markaas baa lagu odhanayaa been ayaad sheegtay waxaad u baratay in lagu yidhaahdo hebel waa caalim waana lagu soo yidhi kadib waxaa la farayaa in naarta wejiweji loogu tuuro waxaa kaloo la keenayaa nin alle uu u waasiciyey hantida markaas ayaa la qirsiinayaa nicamtii loo galay isaguna wuu ka garaabayaa kadib waxaa la leeyahay maxaad u samaysay wuxuu leeyahay ma jirto waddo aad jeceshahay in wax lagu bixiyo ilaa waan ku bixiyey hantidayda waxaa lagu leeyahay been ayaad sheegtay waxaadna sidaasi u samaysay in lagu yidhaahdo hebel waa deeqsi waana lagu soo yidhi kadibna waxaa la amrayaa in naarta wejiweji loogu tuuro waana lagu tuurayaa walciyaadu bilaah acmaashan uu xadiidku sheegay waa acmaal waaweyn oo islaamka makaano ku leh iimaanka kadib marka waxaa soo geli kara istustus iyo in nafta oo jeclaata in la sheegsheego markaas waxay noqonayaan waxaan raad lahayn oo aan qofka laga abaalmarinaynin qiyaamaha abi muusa radiallaahu canhu waxaa laga wariyey inuu yidhi nin ayaa u yimid rasuulka sala allahu calayhi wasalam markaas buu ku yidhi nin wuxuu u dagaalamayaa khaniimo ninna wuxuu u dagaalamayaa in la sheego ninna wuxuu u dagaalamayaa in kaalintiisa la arko eeyaa intaas ah dagaal alle dartii ah nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi qofkii u dagaalama in kelimada alle ay kor noqoto kaas ayaa ah mid allah dartii u dagaalamaya qof baa wuxuu dhihi karaa anigu waxaan jeclahay in la isheegsheego laakiin waxaan doonayaa in kelimada alle ay kor noqoto maya sidaasi ma ahan marka hore waa lama huraan in niyaddaada ay ahaato in kelimadda alle ay kor noqoto oo uusan hadafkaagu ahayn in lagu sheegsheego ama in makaanadaada la arko ama inaad khaniimo soo hesho marka haddiiba aad doonayso in kelimadda alle ay kor noqoto waxaad tahay qof alle dartii u dagaalamaya niyaddaaduna waa qaalis camalkaagana waxaa la rajaynayaa in la aqbalo waxaan aragnay qaar ka mida walaalaha iyo mashaayiikhda oo kaalin dheer ku leh jihaadka cilmiga iyo dacwada haddana aan la garanaynin keliya waxaa lagu ogaanayaa in walaal horay u garan jiray uu noo sheego waxaad arkaysaa qofkaas oo majliska u fadhiisanaya sida walaal shalay yimid jihaadka oo kale waxayna taasi ka mid tahay tawaaduciisa nebiga sala allahu calayhi wasalam marka uu majlis yimaado wuxuu fadhiisan jiray halka ka bannaan majliska mana jecleen inuu qof fadhiga uga kaco wuuna necbaa arrinkaas sidoo kale rasuulku wuu necbaa in isagoo goobjoog ah la ammaano wuu mudnaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam in la ammaano isaga ayaa sabab u ah hanuunka dadka saasoo ay tahayna wuu necbaa in isaga la buunbuuniyo sidaas ayuu ahaa nebiga sala allahu calayhi wasalam ragga aan ka sheekaynaynana waa rag aan la garanaynin in qof uu sheego mooye ama hadal sheeko ku timid oo faa'iido leh uu walaal ku sheego ama ay timaado munaasabad qusaysa maalin uu isagu xaadir ahaa markaas oo lagu qasbo inay hadlaan sidaasoo ay tahay waxaan wejiyadooda ka aragnaa inay necab yihiin inay dadka ka soo dhex muuqdaan oo lagu talax tago ixtiraamkooda iyo maamuuskooda oo waxay jecel yihiin inay la mid ahaadaan dadka kale saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka qof iyaga ka mid ah la ammaano isagoo goobjoog ah wuu diidi jiray arrinkaas wuxuuna dhihi jiray anigu waxaan ahay uun qof ka mid ah rijaasha muslimiinta taas cagsigeeda ayaan aragnay wakhtigan qof ayaad arkaysaa oo jihaadka ama dacwada ku jira sannad ama laba sano markaas buu fadhiyada ka leeyahay waxaasaan samaynayaa sidaasaan yeelnay iyo wixii la mid ah wuxuu doonayaa keliya in dadku uu isbaro haddii maalin maalmaha ka mid ah aan la siinin wuxuu doonayey wuxuu ku doodayaa annaga ayaa sidaas aheen iyo annaga ayaa sidaas samaynay maya waxaasi ma ahan wax habboon waxaaba la doonayaa in qofku qariyo acmaashii iyo howlihii uu soo qabtay haddii ay dhacdo inuu muujiyana waa in ujeedka uu ka leeyahay ay noqoto in kelimadda alle ay kor noqoto dacwaduna ay ku dhex faafto bulshooyinka muslimka ah allah waxaan weydiisanaynaa inuu niyaddeenna khaalis ka dhigo oo uu nagu daro dadka ehelka alle ah oo aan jecleen in la sheegsheego la buunbuuniyo caanna ay noqdaan aadna loo qadariyo waxaan kaloo alle weydiisanaynaa inuu acmaasheenna khaalis ka dhigo oo uu nagu anfaco waxaan baranay nana waafajiyo inaan ku camalfalno isaga ayaa arrinkaas awoodee halkan ayaan ku soo gebagabaynaynaa ta'amulaadkii aan ku samaynaynay suuradaha annuur iyo alxujuraat waxaan alla weydiisanaynaa inuu nagu anfaco waxaan sheegnay
إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وبهذا نكون قد انتهينا من تأملاتنا في سورتي النور والحجرات نسأل الله أن ينفع بما قلنا والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه
تأملات تأملات في سورتي النور والحجرات
warkan dhegaystayaal saake oo jimcaha wuxuu idinkaga imaanaya warbaahinta islaamiga ahel furqaan iminkana warka dibadda ciidamada ammaanka ee suuriya ayaa gacanta kusoo dhigay unugyo ka tirsan ururka xisbullah wasaaradda arrimaha gudaha ee suuriya ayaa sheegtay shalay oo khamiis ahayd in laamaha amnigu baadiyaha dimashik ka sameeyeen olole lagu bartilmaameedsanayo unugyo xiriirla leh kooxda xisbullah ee ka dagaalanta dalka lubnaan wasaaradda oo hadalkeeda sii wadata ayaa intaa ku dartay in unugyadan ay qorsheynayeen faaldembi maamul oo ay ka fuliyaan deegaanada sayada iyo saynab oo dhaca baadiyaha magaalada dimashiq waxaana laamaha ammaanka ay u suurto gashay inay gacanta ku soo dhigaan qaar ka mid a xubnahaas sawiro ay daabacday wakaaladda wararka ee suuriya ayaa muujinaya xubno ka tirsan nabad sugidda guud oo xiraya saddex qof oo qaybka falalka amniga lidka ku ah oo ka dhacay deegaanada sayada iyo saynab toddobaadyadii lasoo dhaafay ciidamada ammaanka ee suuriya ayaa dhowr olole ka fuliyey dimashiq iyo baadiyaha magaaladaas iyadoo lagu bartilmaameedsanayo canaasira la xidhiirinayo taliskii hore kuwaasoo qaarkood ay ku lug lahaayeen dilaal loo geystay dad rayda siday sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan suuriya warkii dhegeystayaal saaka idinkaga imaanay warbaahintii salaamiga alfurqaan oo enegeynta